maamulka countiga mandheera ayaa bilaabay qorsho ay ugu hortagayaan ah cudurkaas kusii faafaya dalkani kenya covid nneteen oo saameyn cabsi ay ka qabaan inuu ku yeesho deegaanadoodaasi mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya waxayna daris la tahay dalka soomaaliya iyo dalka ethoobiya goob safaro kala duwan lagu kala aada ayaana ku taalloo xarun ku ah dadka inta badan soomaalida dalkani kenya ka tillaabaya soomaaliya qabanaya ama etoobiya qabanaya ama dalkani kenya soo gelayo mudane cali rooba ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dowladdiisa waxaan bilownay muddo lasoo dhaafay saddex wiig iyo wax la mid ah isu diyaarin alxamdulilah meel gaar u xiran oo loogu talagalay baan fiirinay meeshaana waxaan ugu talagalnay afar iyo toban siriir oo wixii laga rabo qalabaad ah kulli haysta waxaana soo marnay accident and emergency center oo siriiraha casriga ee qalabaadka lagu isticmaala dadka sakaraadka lagu magacaabo i c u loo diyaariyey oo lix siriir ay diyaar tahay iyo laba kaloo h d u dadka icu markay ka soo baxaan oo yara roonaadaan la geyn doono meesha la geynayo lix siriir ah roob ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka sidoo kale diyaar garow ay oga jiraan mandheera oo keliyana aysan ahayn degmooyinka kala duwanna la geeyay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay ka hortaga iyo weliba la tacaalida dadka cudurkaasi coronavirus suurtagalnimada uu soo ridan karo meesha rehabilitation center oon ugu talagelinay lixdan iyo afar siriir in loo diyaariyo processkuu noo socdaa nooma meelgaarin laakiin waan wadnaa midda kalena waa camor health facility oon ugu talagalnay afartan iyo toddoba siriir in lagu diyaariyo taana processkuu noo socdaa insha allahu tacaala meesha hadda qaybta mandeeraan u diyaaran waxaa loogu talagalay mandera north iyo mandera east qaybta labaad oo loogu talagalay lafe iyo celwa waa celwa taana referal hospitalka waa diyaar qaybahan ugu talagalnay h d u i c u iyo isolation ward oo toban siriir ah waa diyaar qalabaadkana waa diyaar waxaana kusii jirnaa in aan kusii darna awoodda baaritaanka qaybtan kaga dari lahayn baa hadda lagu jiraa qaybta saddexaad waa banasi iyo taakaba oo loogu talagalay in taakaba ay noqoto response center taana marka waxaan ku go-aan gaarnay in xafiiska administrationka loogu talagay sabkantida mar dhow la dhiso cusub lagu aan isticmaalno oona aan ugu talagalnay ilaa iyo boqol siriir camal inay geli karto laakiin ugu horrayntii inaan afartan siriir u diyaarino processkaasna wuu noo socdaa rooba iyo shacabka countiga mandheera wuxuu oga digay in taxadar fara badan ay sameeyaan ka hortaga cudurkan coronavirus ee qaybo badan oo dalkani kenya kusii fidayane ay kala qayb qaataan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countiga mandheera uu ka kooban yahay waxaana rabnaa dadweynaha ina ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliya oo la samayn karo ay tahay ogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yareysto isdhexgalka bulshadana la yareysto maogta taabashada jirku istaabanayana la yareysto fadhi kudirirka badanna la yareysto dhib dhibaatooyinkana loo arkin arrin ciyaar ah ama loo arkin in arrin qof muslin ay ku dhacaynin sida shicibka qaarkood cilmila-aan awgeed ay u sheegeen arrintan waa dhib wadamo walba saamaynayso wadamada islaamka ay ku jiraan annagana kama badbaadi karno waxaan rabnaa ummadda inaan ku dhiirigelinno waanada la siiyey inay raacaan oo taxadarka moogtahay la siiyey inay si fiican u raacaan oyna ka badbaadaan insha allahu tacaala guriga ka soo bixin taxadarka besa ka hortaga ugu weyn oo la samayn isku soo celiyo xaaladda magaalada mandheer oo la shaaciyey in hal qof oo keliya lagu tuhmay in uu cudurkaasi coronavirus qabo ilaa iyo haatanee dowladdu ay shaacisay inay gacanta ku hayso qofkaasi baaritaana magaalada nairobi la geyn lahay haatan dib aysan ugu soo noqon magaalada mandheera ayaa taxadar fara badan waxau mudane rooba iyo maamulkiisa ay ugu jiraan qaab walbay cudurkaasi ugu hortegi lahaayeen mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale dalkani kenya xuduuda ay saaran tahayna cabsi fara badan ayaa shacabka degmadaasi gelinaya inay taxadar dheeri ee kasii muujiyaan wuxuuna mudane rooba sheegay in malaayiin lacag ay ku isticmaalayaan haab walbao cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa wasaaradda caafimaadka ee dalkani kenya ayaa waxay shaacisay in shan kun shaqaale gaarayo guud ahaan dalkani kenya laga qori doono isbitaalada waaweyn sida countiyada waaweyn ku kala yaalan ay noqon doonaan kuwa iyagana kun shaqaalea laga qori doono taasoo iskuelcelis ka dhigi doonto in shaqaalo fara badan oo ka hortaga cudurkaasi coronavirus ka shaqeeya laga heli doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa